magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay shirweynaha mas-uul wadareedka bulshada oo looga hadlayey muhiimadda ay leedahay in si wadajir ah loo guto waajibaadka bulshada shirkan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka mid ah dowladda aqoon-yahanno dhalinyaro iyo mas-uuliyiin ka tirsan shirkadaha gaarka loo leeyahay ee ka shaqeeya gudashada waajibaadka bulshada cabdicasiis maxamuud aadan agaasimaha madasha mas-uul wadareedka bulshada ayaa ka waramaya muhiimadda shirkan waxaanu dareemi karnaa ahamiyadda uu leeyahay in la sameeyo waxaa loo yaqaano coordination for the government companies society and academic institutions marka sidaan oo ka duulayna baanu isku dayna inaanu qabanno markii koowaad hay-addana soreg saas darteed waxaan maanta markhaati u nahay sanadkiisii koowaad sanadkan ciwaanku wuxuu noqon doonaa waxaa loo yaqaano building partnership and collaboration ama in la dhiso wada shaqayn iyo iskaashi oo aan isugu keenay intaas cidruus macalin xasan agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo mas-uuliyiinta ka qayb galay shirka ayaa si wadajira u sheegay in muhiim ay tahay in la ilaaliyo gudashada waajibaadka bulshada bulshooyinka kabitalismka kusoo ku dhaqma qofka waxa uu raadiyo oo keliya waxay tahay inuu lacag helo inuu lacag sameeyo inuu asaga guulaysto oo keliya sidoo kale communismka ayagana dhibaatooyin kale ayaa ka haysta oo basiid ah in hantidii iyo wixii dhammaa ay ku aruuraan gacanta dowladda oo keliya middaa waxaa u dhexayso diinteenna waxayna farayso oo ah in qofkan uu si xorriyadla u ganacsan karo bulshaduna inuu wax ku celiyo waan rajeynaynaa doolad doodaha ka dhici doona meeshaas inay arrintan aada iyo aada u faafa u faahfaahayaan marka waxaan aaminsanahay mas-uuliyadda naga saaran naga ka wasaaradda cadaalad ahaan in marka hore halbeegyadaas iyo cabiriskaas haddaan si kale u ihahdo rules of the game maxay tahay xiriirka ka dhexeeya bulshada iyo dowladda maxay tahay xiriirka ka dhexeeya bulshada dhexdeeda maxay tahay xiriirka ka dhexeeya qofka consumerka iyo ganacsadaha waxaasoo idil waxaa xadeeya xeerar iyo nidaam xeerarkii iyo nidaamkii mujtamaca kala xadayn lahayba aada nooga dayaan waana burburkii kadib shaqo badan lagama qaban howlahaas maasifka ahaa wasaaradda cadaaladda iyo dowladda inteeda kale u yaalla waxaan aaminsanahay in hadda meel fiican oo bilow ay marayaan bulshada rayidka iyo corporate systemka responsibility dhammaanteeba noga saaran waa sidaan u wada shaqayn lahayn runtii maareynta masiibooyinka iyo sida khataraha u yarayn lahayn si maarata ganacsigeena iyo xoolaheena u kabco barnaamij baan bilaawna loo yaqaano disaster risk financing oo dadka xoolaha la diiwaangeliyo inta badan meelaha aanu targetka garanayno si haddii ay xoolaha ka dhammaadaan mustaqbalka atleast magdhow loo siin lahaa marka waa barnaamij cusub waxaas o dhan waxaan nagala shaqeynaya bulshada rayidka runtii ka soomaali syriyan ahaan waxay noo tahay mudaan gooniya inaan shirkan markii ugu horreysay la qabanay aan kasoo qayb galno agaasinkooda iyo maamulkoodana waan u mahadcelinaynaa shirku waa insha allahu tacaala waa shir muhiim u ah bulshada soomaaliyeed shirkan ayaa door ka qaadanaya in la ilaaliyo waajibaadka bulshada ay ku leeyihiin mas-uuliyiinta dowladda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay si loo dardargeliyo bixinta adeegyada bulshada